kasoo barakacnay magaalada dagaal ka dhacay halkaana ay nagu qaabileen laan ka socota istaalka weyn ee ku yaala magaalada koonfurta halkaan ayaan dawo uga qaadanay hadda dawooyin badan dawooyinkaas aan macnaha ujeediin aan sidanaa kaas nala ku qaabilay insha allah wayna mahadsan yihiin waana mataqaanaa kulayl baana ka jira meesha adigu xoogaa waxa iska jira de waa garanaysa hadaad qahay hooyooyinka iyo zaayalka waxaa ku haysaa xoogaa intidaalo ah waxay tabayaan guryahoodii iyo noloshoodii hagaagsaneed marka insha allah waxaan ka codsanaynaa culimaauddiinka iyo mataqaanaa waxgarabka cuqaasha dadka maamulada haya madaxweyneyaasha ra-iisul wasaarayaasha inay si mataqaanaa mataqaanaa naxariisla ugu dhawaaqaan dagaalkaasna nalka joojiyo si aan guryahayagii noloshadii dib u hanano oo ganacsigeena iyo noloshii biniaadamku ay dib ugu bilaabato insha allah sidaasaan ka codsanaya meel kasta ay naga maqlayaan waxgarabka soomaaliyeed ama mataqaanaa naxayaba ama diintaba wax ka yaqaana ama mataqaanaa mataqaanaa haddee laku roon yahay ilaa soomaalidu waa hooyo iyo inaan iswata iyo inan iyo inaan iswata iyo intii mataqa intaa dhashay inay isku naxariistaan ayaguna iska ilaawaan waxyaalaha dhex yaalla oo mataqaanaa cadiifadda ah sidaasaan mashaqaana ugu baaqaya kuwa birirta magaalada hadda aan ka soo baxnay ka wada bismillahi raxmaan raxiim waan soo qaxnay annaga waxaan ka soo qaxnay magaalada gaalkacyo waxaan joognaa meel oo maxay aheeday xeerxeer la dhoo oo baadiyo ah waxaan ka soo qaxnay laba laba goobood dagaalaysay dhex bartankooda yaa waxaan annaga aan rabnaa maxay aheed inaad dagaalkan laga daayo xabadaha iyo rabshada iyo rayib bushka halkaas waay halkaana aad joogtaa maxaa dhibaato ah la kulanta halkaan halkaan xalo ugu koobaad saddex habeen baa jiita xalo ugu koobaad habeen hore ugu koobaad dhaxan iyo rafaad iyo waxaan ku aragnay baalkhaniin meel cidlo oo banaana iska jiifnaa waxaan ku haysana malaha marka waxaan rajaynaynaa xabadaha iyo hubka ilaahay dadka masaakiinta bukood waxaan isku mirayna laga joojiyo aan annaga aan jecelnahay sida dad shicib aan u nahay waaya xaaladaada caafimaad iyo hadda sida aad waxaad ku nooshaa bal hadda habeen horeba imaadeen laba ciyaal iga xanuunsan daawo aan u qaata hadda alxamdulillah shugu maanta hore waa keen daawo kaniiniyaal aan loo sii sharoobooyin laakiin dhexda ciyaalaan watay waa ku ayaga wada qalna burukiinta dhaxanta daawaan hadda saan ku qaadanaynaabu waaya ka waran dhankaaga caafimaadka amase noloshaada xilligan waxay ku sugantahay alxamdulillah shukr bacaan xag ilaahi waa ka dharisana balse rafaad ma yaraaday kolley qof gurigiisi laga soo bixiyo banaan cidlaa joogo oo wax aan ku haysin maxaan dhahnaa waaya dhanka ammaanka meeshan ka war ammaanka ammaankee waa sugan yahay waa fiican yahay maasha allah waa balse banaankaasa cibladaas ka jiifnaa oo dhaxanta oo xalaqaleenka ah waxaan nahay dadka magaalada gaalkacyo ku noolaay waxaan ka soo qaxnay colaada ku jirto waxaan imaanay meel xerxeer la yidhaha waana ku dhibaataysana caafimaad darro jirroor rafaad dhibaato waxaan haysanana male ummadda nebi maxamed waxaan ka codsanaynaa muslimiinta ishaysta in ilaahay maslaxa qayr qaba uu dhex dhigo oo la dhex galo baaqna wadaadaan jeedinaynaa in muslimiinta ilaahay nabad qayr qabtaa la dhex dhigo oo culamaau diinka muslimiinta odayaasha uqaasha in ay si fiican u sara kacaan islaamka ilaahay nabad dhex dhigaan ilaahayna oo ugu darsamaan ilaahay ka rajeeya intee carruur wataa dhowr ciyaalahan wataa nolol uma haysan xitaa katiifada sooma aana qaadana banaankaasaan jiifnaa gurigeena maalin shanaadan kasoo maalinta koo xabad ay bilaabataa kasoo qaxnay meel calanley la yidhaahan maad haddana habeen hore todoba saacan kasoo qaxnay calanley ambis gadaashoodan deganaa maxaa hotel maka agtiisaan deganaa deegaan ahaan laakiin calanley mid calanleyan kasoo qaxa haddana ammaanka beella waay meeshaan wax dhiba kale ma kulmin waana la soo barakiciyey dagaal baan kasoo carar gaajaa la dishay dhaxal baa la dishay barra-aan baa la dishay meesha waa ku gadoonsanna waya maxaa xaggee ka soo qaxay xaafada waxaan kasoo xaafada waxaan kasoo qaxay barwaaqo waxaan kasoo kalahan dhibaatooyinka kugu haysta bal wax nolosha waxaan ka dhibaatada nagu haysata baahi hadii ilaahay laga wada dhaxan hoy la-aan yaa nagu haysata waya intee carruur wadata maniga lix ilmood baan wataa awal waxaan heli hadda meesha waxaan ku heli jira ma soo barqay xaggee wax ka heli meeshaasaan kuududaayo habeenka xaggee seexata meesha banaanka ah oon ahayn gobol anama ka waxa ii gogolanta waka waxa ii gogolana aan sifo goosha kolle waxaan kusoo qaadan waay magaalada waxaa ka taagan cabsi baan ooga soo cararnay xabad dhacaysa inay dhacdaan ka soo cararnay dii ilaahay laga waayinay waxaan doonaynaa hay-adda sharaf leh inayna gacan qabato inay gurina siiso inay hoyna siiso inay ciidda naga qaado dhibka ilaahay naga qaado dadka allaha kala fariisiiyo laakiin nanaga gacan qabto oo hoy nala siiyo oo meel nala siiyo yaan rabnaa iyo sira iyo gaajo iyo oon yaan u dhammaanay caruurtii waa naga wada daadsanta baahidaaban la dhammaanaynaa iyo qabow iyo qorax colaada taagan baan la soo qaxay oo naftaa diiday inay joogto naftaa diiday inay joogto nafti baan la soo cararsay ilaahay naga joojiyo ilaahay naga joojiyo inuu ilaahay naga naga qaboojiyo oo labada qabiilba ilaahay kala qaboojiyey yaa rabnaa